wasiirka wasaaradda waxbarashada jubbaland cabdinaasir seyraar maax ayaa waxa uu ka hadlay muhiimadda ay leedahay wax akhriska iyo sida ay u horumarin lahaayeen adeegyada waxbarashada jubbaland wasiirka ayaa wuxuu sheegay in ardayda ku nool dowlad goboleedka jubbaland ay heli doonaan adeegyo waxbarasho bilaash ah isagoona ugu baaqay bulshada in ay waxbartaan boqolkii soddon iyo shan yaa wax akhrin karaa waxaana qori karaa waa garan kartaa inta soo hadhay faraa faraha ay leeyihiin waa nambar badan waa aad fara badan dadkaas waddankay ku nool yihiin siyaabo kala duwanna waa uga maqan yihiin waxbarashada reebihii hau badnaadaan waxaan soo go-aansanay oo haddaan bilaabaynaa oo la raba inaad ogaataan idinaa ka qayb qaadataan akhriska waxaa la yidhaahdo qor-aan akhriska af soomaaliga yacnii waxbarashadii aas-aasiga ahayd oo weliba lacag la-aana toban kun toban kun number lagu qiyaasay oo arday yaa rabnaa jubbaland aan soo qaadanay in loo sameeyo waxbarasho lacag la-aana sidii ololihii af soomaaliya oo kaleeto dadka marka lacag lagama doonayo waxaa la rabaa inay tagaan goobaha loo cayay wax lagu barayo taas waxyaalihii runtii hadda aan kusoo sheegnay bay ka mid ahayd macallimiinna waan u helaynaa ardayda jaamacadood ka baxdan u helaynaa voluntary baana lagu shaqaynaya dadka noocaasa ee arrintaas runtii waa arrin guula